Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa wada dadaalo lagu dhiirrigelinayo deegaanka si loo yareeyo khataraha ka dhasha saameynta isbeddelka cimilada uu ku reebo deegaanka. Wasaaradda ayaa dhir-beeris ka samaysay qaar ka mid ah guryaha xalka waara ee laga dhisay deegaanka Lug Low ee duleedka Kismaayo, kuwaas oo la dejinayo dadka barakacayasha kuwa kaamamka ku yaala gudaha magaalada Kismaayo. Sargaalka kormeerka dhuxusha ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa bulshada ugu baaqay inay joojiyaan jarista dhirta ayna xoogga saaraan cagaarinta deegaanka iyagoo dhir beeraya.
in ayada ay dhirbeeris samaynayso dadka ku hoolan inay jaraan dhirta ayna maanta iska daayaan dhirjarista ayna u ayna aadaan sidii dhir ay ku beeri lahaayeen geed markii la beero ayay nololna beerantaa Isku duwaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhireeyo xarumaha danta guud sida iskuulada, waxaanan een, een, beeri doonaa hadduu ilaahay idmo annagoo ka duulayna ajandaha guud ee wasaaradda inaan dhir beerid ku sameyno xarumaha kala duwan ee wasaaradaha iskuulaadka een, iyo sidoo kale ee, bannaanka magaalooyinka tuulooyin ku yaallo ee, sida guryahan dadka barakacyaasha loo dhisay ee durable solutionka agaasimaha kaymaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee Wasaaradda Deegaanka Jubbaland Maslax Mawliid Maxamed ayaa sheegay in wasaaraddu ay dhiraysay guryaha xalka waara ee deegaanka Luglow intooda badan qaybaha harayna la dhirayn doono.
Eh, saas daraaddeed raafli annagu hadda waxaan dhiraynay eh, guryihii maadaama afar boqol iyo soddon iyo sideed geed guri ay ahaayeen hadda waxaynu arwaa laba boqol oo guri Eh, insha allahu tacala hadduu ilaahay idmana munaasabadii juun ayaa fooda nagu soo hayso taasa ayadana maalintii aan uga faa'iidaysan doonaan taas marka waxay ka dhigan tahay deegaanka luglow wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada guryihii loogu talagalay xalka waara ee dadka maaragtay